Wasaaradda Caafimaadka Puntland iyo laba boqol sodon iyo sedax kooxood oo ku tirtirsan gobollada Puntland dartii daawooyin silindiriirsiga shacabka ka dhaqan degmooyinkaas. Tani waana qayb ka ah mashruuca Marwo Caafimaad. Kulankan oo laga shal diray baabuurta waddi daawooyinka kala duwan iyo wayba gowraca ku haya Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Puntland, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, dhakhaatiir iyo mas'uuliyiin kale oo ku dareertay Marwo Caafimaad. Madaxa mashruuca Marwo Caafimaad ee Puntland oo ugu horreyn ku dawayay kulankan wayba uu sheegay in mas'uuliyadda wasaaradda caafimaadka ay tahay in daawooyinkan sida laga talagalay silindiriirsiga dadka.
Wasiir ama agaasime sidaa ogtay mashruucahan waa mashruucii aynu ka shaqeyna wasaaraddu gacanta ku haysay waana marwo caafimaad oo la shaqeeya primary health care-ka dowladda Puntland maantana waxaan u imadlannahay oo ay ahayd inaanu qabanno dawooyinkii u baxayay gobolada dhammaan dowladda puntland ay ka kooban tahay goboladaasoo degmo iyo degmo iyo tuulaba ah marka dawadiisii baan maanta u joognaa halka kane inaanu qaybino wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland siciid jaamac qorsheel iyo kulunka kala dardaarmay gabdho ka shaqeeya mashruuca marwo caafimaad si markaas aylanka ka adeega bulshada qaybasho sharduwan
runtii waa had iyo joor in la isxusuusiyaa fiican waxa dalka loo hayo shaqada loo hayo oo waxa dalka loo hayana waa wax dadka shacabka la raba in la gaarsiiyo meelay joogaan barnaamijkanu waa barnaamij runtii aad iyo aad u qiimo badan oo runtii marwo caafimaadaan waa aad iyo aad aad baan u dhiirigeliya sababtoo ah waa meelaha aan cusbitaaladii ka jirin ama xarumaha caafimaadka kaleeto gabdhahaasi garabkoodii ku qaataan xaafadahooday ku hayaan qof walba ilaa iyo xaafadda uu degan yahay oo tuuladaas ayuu daboolaa marka barnaamijkan waxa uu kaga duwan yahay waa puntland oo iska dhan meel kastaba saakay u kala baxayaan intaa arkaysaanoo sagaalka gobol iyo degmooyinkao dhan iyadoo tuulooyinka isii hadhowti loo soo gudbinayo marka ilaa iyo laba boqol iyo soddon iyo saddex weeyaan meelaha hadda saaka la geynaya marka dee saasaad ku oranaysaa puntland in muxuu ahaa caafimaadkeedu had iyo joor dadaalkiisu ilaah wax kaamili kara laakiin dadaalku ma xuma waxaan leeyahay barnaamijkii waa furan yahay dadkii loogu talagalayna ilaahay hortiis ha loo gaarsiyo waxaan rabnaa sidii loogu talagalay in bahashan lagu fuliyo